kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada nagala jaan qaadow meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada ugu waaweyne waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya maleeshiyad hubaysan oo dad isku qoys ah ku dilay deegaanka ka tirsan gobolka shabeellada hoose madaxweynaha soomaaliya oo bulshada koonfur galbeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ku adkeeyey muhiimadda dib u heshiisiinta iyo in loo istaago gurmadka dadka soomaaliyeed abaaruhu halakeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo howlgalla amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey xaafada ka mida degmada daynin ee gobolka banaadir hay-adaha ka shaqeeya arrimaha abaaraha iyo binaadinimada oo sheegay in tirada xoolaha abaarta uga geeriyooday soomaaliya ay ka mid tahay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo waftigu hogaaminayo oo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudooga akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn waalidiinta maraykanka oo ka walaacsan bidqabka ubadkooda xilliyada ay joogaan goobaha waxbarashada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaadow meel kastooo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku aasaysan tahay labada bisha lixaad laba kun labaiyo labaatan cabdisalaan juula shaakiir ayaa soo saaray anigoo cabdihabiir gujaana waa idinla socodsiinaya warka subaxee raadiyo dalsan aan ku bilaabe faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya maleeshiyad hubaysan oo dad isku qawsa ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose wariyahayga cabdisalaan juula shaakir ayaa eegaya warkan
maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay waxay laba qof oo shacab ahaa ku dileen duleedka magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday labada qof ee la dilay oo ahaa dad isku qoysa ayaa maleeshiyaadka hubaysan ee ay ugu tageen guryahooda waxaana warar kale helayo ay sheegayaan in dilkan uu salka ku hayo arrimo la xiriira aanooyin qabiil ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan jubbaland ayaa ku baxay halka uu dilku ka dhacay balse aysan ku guulaysanin in ay gacanta kusoo dhigaan maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dilka u geystay dadka shacabka ahaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa deegaano hoos yimaada degmooyinka dhoobley afmadow iyo deegaanka gariley waxaa ka jiray colaad beeleedyo waxaana habeen ka hor deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose arrimo la xiriira aanooyin qabiil loogu dilay hal qof halka laba kalena lagu dhaawacay maamulka jubbaland ee ka arrimiya deegaanada gobolka jubbada hoose ayaa weli ka hadleen dilalkaas iyadoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay deegaanada gobolkaasi kusoo laalaabteen colaad beeleedyo kala duwan oo halkaasi lagu dilay dad aada u fara badan
cabdisalaan julla shaakir waa mahadsanyahay markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo bulshada koonfur galbeed la hadlayay ayaa waxauu guud ahaan bulshada shacabka soomaalida ku adkeeyey muhiimadda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta soomaaliya in loo istaago dadka abaaruhu saameeyeen islamarkaasina gurmad loo fidiyo waa kan madaxweynaha oo la hadlay warfidiyeenka
wixii wanaag ahaayoo halkan laga sheegay oo dhan ayaan aada iyo aada u ayidsanahay iyo wixii wanaag ahaay oo dadka reer koonfur galbeed ay shalay iyo maanta iyo xalay ay noo sheegeen oo dhan intii aan gaari karnay oo aan isu dayi karnay waa dadka reer koonfur galbeed waa isku daynay inaan gaarno ayaguna intiina soo gaari kartay waa isku dayeen inayna soo gaaraan waana wada fariisanay aada iyo aad ayaan u sheekaysanay waxaan ka hadalnay duruufaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan deegaankan duruufaha ka jira runtii deegaankan duruufo gaaraha ka jira duruufahaas oo dalka soomaaliya qaybo ka midana ay la wadaagaan qaybana ay waxyaaba qaarkood duruufo qaarkoodna ayaga ay u gaar yihiin sida deegaan kastaba duruufo u gaara oo u leeyahay ayaa koonfur galbeedna waxay leedahay duruufo u gaara oo ayada u gaara hase yeeshee deegaankaana deegaan la yaqaano oo ka mid ah deegaanada wax soo saarka dalkan ku leh wax soo saarku waa sii kala daran yahay weliba ee wax soo saarka xagga cuntada kuleh ay ahayn dadka soomaalida boqolkiiba toddobaatan miyiga ayay degan yihiin dadkaasi inta badan miyiga baasto iyo bariis lagama cuno sooraa laga cunaa soortana inta badan masagaa laga laga laga karsadaa masagada laga karsadana deegaankaanay ka bixi jirtay laakiin duruufihii siyaasadeed iyo nimankaa nabadiidka ah oo dalka kusoo biiray iyo cimilada isbedeshay awgeed waa isbedeleen xaaladahaasi maanta dadka koonfur galbeed waxaa lagu khasbay ay ku khasboonaadeen inay guryahoodii iyo beerahoodii iyo meelihii ay wax ka soo saari jireen ay ka soo cararaan oo ay magaalooyinkan soo galaan oo ay maxaanku irahda ku tiirsanaadaan kaalmo dadka soomaaliyeed ama dibadda ka timaado dadkii shalay dadka soomaaliyeed raashinka ay cunaan kuwa ugu muhiimsan soo saari jiray oo laga qaadi jiray dabcan qofna waxa uu gurigiis u baahan yahay suuqa ma geeyo dadkaani masagaa suuqa ay gey jireenee laga gada jiray macnaheedu waxay ahayday waxay ayaga u baahnaayeen markay meel dhigteen inta sarbar inta zaa'idka ahayd ayay suuqa gey jireen wax soo saarkooda intaasaa soomaaliya o dhan marka gaari jirtay oo la qaadi jiray oo lagu sii lasii kala qaadi jiray suuqyada waaweyn inta la geeyo dadka soomaaliyeed meel kasta ujugaan gaari jirtay nasiib darro maanta meeshaan u dhimaday hadalka hadda madaxweynuhu uu sheegayena dadkii maanta aan la kulanay hadalkii ay nagu yidhaahdeen ayuu ahaa
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa caasimada kuumeelgaarhka ee koonfur galbeed haddaba madaxweynuhu maanta waxaa la sheegay inuu safar usii dhaafi doono magaaladaasi oo uu tegi doono magaalada caasimada kuumeelgaarhka ee galmudug oo halkaasina ay raaci doonaan isagii wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay xarunta gobolka baay oo safarkiisii ugu horeeyay uu ku tegay magaaladaasi tan iyo markii la doortay shan iyo tobanka bisha ee lagu doortay tendhada afisiyon ee qaranka ayaa maanta waxa uu ku wajahaya caasimada dhuusamareeb ee galmudugga shalay waxaa magaalada dhuusamareeb gaadhay wafdi hordhac u ahaa safarka madaxweynaha oo horkacayay agaasima ku-xigii madaxtooyada soomaaliya iyagoo si gogol xaaraya soo dhoweynta wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xalay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maamulka koonfur galbeed uga qabtay madaxweynaha soomaaliya munaasabad lagu soo dhoweynayay laguna sagootinayay waxaana inta uu ku sugnaa baydhabo kulamo gaargaara oo la qaatay madaxda dhaqanka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si la mid ah markii uu tago magaalada dhuusamareeb waxa uu kulamala yeelan doonaa madaxda galmudug saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqanka qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu bilaabay inuu safaro ku tago maamul goboleeda dalka waana barbilowga cusub ee siyaasadiisa markana ciidamo ka tirsan dowladda oo howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey xaafado ka mid ah degmada daynile gobolka banaadir faadme cabdulqaadir xasan ayaa degmadaasi booqatay ciidankana raacday oo warka nooga diyaarisay
waxaan taaganahay laamiga dayniile gaar ahaan agagaarka waaxda kurdamac halkan maanta qarax ayaa ka dhacay oo weliba qaraxa nooca minada dhulka lagu aasa ah waxaana ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo istaafkii la socday iyadoona laba qof oo kaloo shacab ah ay ku dhaawacmeen howlgal laga sameynaya caawa degmadan daynil oo ka mid ah toddobiyi tobanka degmo ee gobolka banaadir ayaa waxaa kormeer markaasi ku yimid iyo si ay xaaladda u qiimeeyaan maamulka degmada dayniile iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan taliyaasha qaybta galbeed tiro dhowr jeer oo hore degmadan waxaa ugu dhacay qaraxyo weliba miinooyinka nooca dhulka lagu aasaa taasoo lagula beegsado mas-uuliyiin dowladeed iyadoona sidoo kale waxyeello kala duwan ay soo gaaraan shacabka ka agdhow goobtaasi ay wax ka dhaceen haddii si hagar la'aana intiinnan aa u soo shaqaysaan qof walba oo gurigiisa ku badbaadaya marka waxaan aaminsannahay haddaad nala shaqaysaan inaa wax walba degmadani ay maaragtay wax walba ka horumarayso haddaba howlgalkan laga sameeyey qaybo ka mid ah waaxyaha degmada dayniile wadajir waxaa isaga kaashaday taliska qaybta galbeed oo ugu horreeyay taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa taliya xigeenka saldhigga degmada guddoomiyaha degmada dayniile ayaa ku wehelinayay iyo sidoo kale ku-xigeennadiisa taliyaha nabad sugidda ahna taliyaha ilaalada shacabka degmada dayniilena qayb ayuu ka ah howlgalkan ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad dhankooda kaalin muuqata ayay ka qaateen mid lagu xaqiijinaya ammaanka degmada ayuu ahaa si ka hortag xoogan loogu sameeyo falalka lidiga ku ah ammaanka sida dhaca dilka ciyaal weerada iyo waxyaabaha ammaanka dooriya intii lagu guda jirayna ciidamadu baaritaano ayay ku sameeyeen guryaha
wax dhibaa oo ciidanku ay ku geysteen oo caqabada qaarkood baa jira Ee, alaabtada waa fiirsanaysa marka la baaraya sooma
bacyo fara badan oo ay ku jireen xashiishka noocyadiisa kala duwan sida qamriga iyo calaqa ayaa lasoo qabtay xusid waxaa mudan in gacanta lagu soo dhigay shakhsiyaad la sheegay in ay yihiin kuwii ka dambeeyey minadii maanta la dhigay laamiga dheer ee aada degmada dayniile balse saraakiisha ay tilmaameen baaritaano in lagu sameynayo waxaan kaa ballan qaaday isuku arkali heelay rabkaaga aad ama cadaawadaada midad ku roogsan xamur ceeb ku badan abligeel ku roogsan budabuud ku daadan burcudbuud la saaray cadaawadaada ka dhig gaashaanla dhexe yaasiin nuur khayre taliyaha qaybta galbeed ayaa ugu horreyn warfidiyeenka la hadlay howlgalka kadib waa ilaahay mahadiis inaan caawa howlgal aan ka samaynay degmada dayniile oo uu horkacayo guddoomiyihii degmada annagoo ka sii dadaalaynaa inaan maanta ay dhacay waddadii weyneed ee dhisitaanka lagu sameeyey inuu ka dhacay qarax lagula eegtay sarkaal ka tirsan ciidamada ayadoo aan ku soo qabannay dad aan lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dadkii qaraxas geystay waxaanan u gudbinay hay-adaha dembi baarista dhibaatada ay ku hayaan ciyaalka weerada ee ka soo baxay degmadan ayadana waxay ogaan doonaan ehelkooda haddaysan ka ceshan dhibaatada ay ku hayaan dadka kale ee muwaadiniinta ee degan degmada dayniile in jawaabtooda la sii doono dhallinyarada waa la dardaarmaynaa waan ugu celinaynaa guryihiinna maqhrib ka bacdi kama soo bixi kartiin amniga waa inaad la shaqaydiin shacbow waa inaad dardar gelisaan inaad hay-adaha amniga la xiriirtaan sida cabdishakuur abuukar macalin ha ahaatee dadku ay u yaqaanaan rooble waa guddoomiyaha degmada dayniileh ayaa xilli warbaahinta uu la hadlayey dhankiisa si kooban uga hadlay dhacdadii ka dhacday degmada isagoona intiisa kale howlgalkan faalle ka bixiyey beryahan waxaa noo socday howlgal guud oo amniga aan ku xaqiijinaynay ayadoo taas ay noo sahleen taliyaha qaybta taliya ku-xigeenka taliyaha booliska taliyaha nabad sugidda konsolka degmada intaba waxay nagala shaqaynahayeen amniga beryahan aan ku soconnay oo howlgalka guud oo beryahan aan wadnay taas aan ku xaqiijinnay wax badan aan soo qabannay ayadoo ay tahay ka mid tahay calaqa xashiishadda dadka maandooriyaasha ilmaha weerada intaba wax badan ayaan beryahan oo dhan ka howlgelaynay saake waxaa ka dhacay xoogaa yar oo dhacda ka dhacday meeshan oo qarax lagula eegtay sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taas oon ku daba joognay dhagarqabayaasha qayb ka mid aan saaka helnay farmashinno aan helnay awgeed aan haddana kuwii kale dhagarqabayaashaha ilaahay noogu soo sahlay inaan caaway aan ku guulaysanno kuwii ka dhimanaa inaan soo xaqiijinno oon soo qabanno taas ay noo sahleen shacabka degmada daynile faadumo cabduqaadir hadi ay tiviga dalsan muqdisho faadimo cabdulqaadir waa mahadsantahay markana hay-adaha ka shaqeeya arrimaha abaaraha iyo bidnaamtibada oo sheegay in tirada xoolaha abaarta ugu badan ka geeriyooday dalalka ay ka mid yihiin soomaaliya cabdisalaan juula shaakir ayaa eegaya warkan hay-adaha samafalka ayaa ka digaya tirada dadka ay soo food saareyso macluusha ka jirta gobolka geeska afrika inay gaarto ilaa iyo labaatan milyan oo qof marka la gaaro dhammaadka bisha sebteembar ee sanadkan aan ku guda jirno haddii aan jawaab xoogan laga bixinin abaaraha adag ee ka jira gobolka digniintan ay soo saareen hay-adaha samafalku ayaa timid iyada oo markii afraad oo isxigta gobolka ay ka di'i waayeen roobabkii la filayay inay da-aan gobolka geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu xumeed ee soo marta muddo ku siman afartan sano waxayna sababtay inay dhintaan in ka badan toddoba milyan oo xoolo oo ku kala noolaa dalalka etoobiya kenya iyo soomaaliya yuusuf guure oo ka mid a bulshada soomaalida ee deegaanka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegay inay xaaladda abaareed ee ka jirta inuu ku waayay laba boqol sagaashan iyo afar neef oo ari ah shaashaada zaraaf waa agaasimaha xaaladda deg dega ah hay-adda i r c u qaabilsan gobolka geeska afrika wuxuuna sheegay in bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee ku nool etoobiya kenya iyo soomaaliya inay dareemayaan saameyn daran ee abaarta wuxuuna sheegay in malaayiin qof ay geediga ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen biyo cunto iyo baad ay xoolahooda siiyaan xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada ee u n ojo ayaa sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto macluul in ka badan siddeetan kun oo qofna ay soo fuud saartay gaajo darani mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale sheegay in nafaqadaro xumo ba-an ay kusoo badatay saddexdan dal iyadoona si gaar ah khatarta ugu ah nolosha carruurta soomaaliyeed
cabdisalaan juula shaakir waa mahadsan yahay markana somalilan somalilan waxay sheegtay in dadkeedu ayna xajin doonin ilaa inta ay go-aanka dowladda federaalk soomaaliya qaatay dib uga noqonayso madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo warfadiyeenka la hadlaya sidaas sheegay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan sayliici ayaa faray shacabka somalilan inay sanadkan xajin islamarkaasina iska nigeystaan waxa uu sheegay haddii ay soomaaliya kusii jawaabi weydo cadaalad darro ay sheegeen in lagu dhaqmay xujayda sayliici ayaa madaxda soomaaliya u qabtay in muddo saddex maalmooda ay kaga soo jawaabaan arrintaasi sayliici ayaa sheegay in saddex boqol iyo konton xaaji ah aysan qoondo ka filan shacabka somalilan isla markaasina ayna xajayn markana wararka dibadda haddii aynu eegno waalidiinta mareykanka oo ka walaacsan badqabka ubadkooda waxbarashada ee dalkaasi mareykanka waalidiinta ay caruurta ugu waxbartaan dalka mareykanka ayaa waxay ka alwalsan yihiin badqabka markay caruurtoodu joogaan xilliyada waxbarashada tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii afar labaatankii mey ka dhacay goob waxbarasho oo ku taalla dalka tex oo ku taalaan idhaahda gobolka texas ee dalka mareykanka halkaasoo wiil dhalinyaro oo sideed iyo toban jir ku dilay sagaaliyo toban jir ah iyo laba macalin waxaa soo badanaya walaaca waalidiintu ka qabaan badqabka iyo amniga ubadkooda xilliyada ay ku sugan yihiin waxbarashada qaar ka mida goobaha waxbarashada ee gobolka texas ayaa haatan la geeyey ciidamo booliis ah kuwaasi oo la sheegay inay sugayaan amniga iyadoo laga fakerayo sidii dugusyada looga sameyn lahaa ilaala joogta waalidiinta soomaalida ee ku nool mareykanka ayaa iyaguna walaaca la qaba arrintan ayaa ah arrin ay dad badan ka walaacsan yihiin sababtuna waxay tahay in goobihii wax lagu baranayay dadka lagu qalanayo bal wararka kale aynu eegano ee ku jira warkeena subax ee radio dalsan markana dhankaasi australia noo kaxeeya laba wasiir oo muslim ayaa markii ugu horreysay waxay ka mid neeqdeen gulaha wasiirada ee dalka australia xisbiga shaqaalaha ee dalka australia oo dhowaan ku guuldaraystay doorasho ka dhacday dalkaas ayaa gulihiisa wasiirada wuxuu ku soo daray laba xubnood oo muslimiina waana taariikhda markii ugu horreysay ee gulaha wasiirada dalkaas ay soo galaan labo qof oo muslina saaxiibada ahwada nagala jaan qaadayo warka subax oo la socodsiinaya anigoo cabdiwahaab curguja oo soo saaray cabdijaan shuula shaakir dhanka farsamadana ku jira cabdiwaxaab cabdilqaadir xasan subaxa waa naga intaas fadlan qeybaha kale idaacadda dhagaha horaraacsan nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel